أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen arbaca ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay labaatanka bisha siddeedaad ee shacbaan sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah mid ka mida dowladaha dawaaqiidda khaliijka carabta oo ku soo biirtay boobka dhaqaale ee dalka soomaaliya waatee dowladda maamulka koonfur galbeed kula heshiisay la wareegidda dekedda macmalka ah ee degmada baraabe warbixin ku aadan ayaad barnaamijka caawa ku dhegaysan doontaan qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsanaa ciidanka maamulka ashaadaladirirka somalilan oo si layaab leh loogu dilay magaalada hargeysa waxaan soo gudbin doonnaa xog arrinkaasi ku saabsan sidoo kale faafareebku waxaad ku dhegaysan doontaan sidee shacabka soomaaliyeed baraha bulshada uga falceliyeen abwaano caan ka ah soomaaliya oo ka soo muuqday isdaaraadkii ay alkataa'ib ka soo saartay mucaskarkii sheekh bashiir sheekh yuusuf qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah magaalada muqdisho oo laga soo warinayo inay ka socoto hub iibsashadii ugu xoogganeed sannadadan maxaa ka jira in siyaasiyiinta mucaaradka ay isku diyaariyeen dagaal ka dhanaa madaxa kooxda riddada soomaaliya xilli uu cirka isku sii shareerayo khilaafka ka dhexeeya ee hoggaanka riddada iyo kuwa mucaaradka barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa kataab ikhbaariya oo maanta soo saartay muuqaalka weerar dhabagal ah oo lagu beegsaday maleeshiyaadka murtadiinta oo ka dhacay deegaan hoosaga degmada qoryooley ee shabeellada hoose waxaan sidoo kale faafareebka caawa idinkugu hayaa xaflad lagu furaya macadka qurduba oo lagu qabtay deegaan hoostaga magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ee galgaduud mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan oo ka qayb gashay xafladda kelimaadkii laga jeediyey ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii hadalaynta warbaahinta ayaan faafareebka ka marnaan doonin walaalaha maahir iyo abuusheyba ayaa caawa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaa idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisaaad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkaenu ku eegi doonna waxa uu noqonayaa imaaraadka carabta iyo turkiga kadib mid ka mid a dowladaha dawaaqiidda khaliijka carabta ayaa ku soo biirtay boobka dhaqaale ee dalka soomaaliya haddaba waatee dowladda maamulka koonfur galbeed kula heshiisay la wareegidda dekedda macmalka ah ee degmada baraabe warbixin ku aadan waa kan walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba dagaalka loogu jiro kheyraadka ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah ayaa gaaray meeshii ugu sarreysay soddonkii sane ee lasoo dhaafay iyadoo markaan si toosa loogu baratamayo sidii loo dhixi lahaa macdanta kala duwan ee allaha uu hodanka uga dhigay waddankeena sanadba sanadka ka dambeeya waxaa soomaaliya kusoo qulqulaya tobanaan shirkado shisheeye ah oo ujeedkoodu yahay sidii ay ula bixi lahaayeen kheyraadka dihan ee dalka iyagoo saxiiyo ka helaya madaxda riddada ah ee waddanka ka jirta kuwaasoo aan u dirnaxayn dal iyo dad intaba dowladaha khaliijka ayaa dhowr iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay isku garbinaya boobka hantida shacabka soomaaliyeed haddii horey loo ogaa shirkadaha qatar iyo imaaraadka oo ku tartamaya soomaaliya waxaa hadda ku soo biiray dowladda kuweyt kadib shir dhex maray madaxa maamulka riddada koonfur galbeed murtad cabdicasiis laftigareen iyo shirkadda arabic holding oo laga leeyahay dalka kuweyt ayay dhinacyadu ku saxiixeen heshiisyo ku kacaya lacago boqolaal milyan oo dollar ah taasoo lagu maalgelinayo dekedda magaalada taariikhiga ah ee barawe sidoo kalena wuxuu heshiisku ogolaanayaa in dhul dhan laba boqoloo kilomitir lagala soo baxo macdanta ku jirta iyo sidoo kale gaaska fulinta heshiiskan iyo dhismaha dekedda barawe waxaa loo wakiishay shirkadda waadi di masara oo laga leeyahay dalka masar waxaana madasha saxiixa goobjoog ahaa madaxa shirkadaasi ayman badiic iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka hirdada koonfur galbeed cabdicasiis laftigareen wasiirka dekeda ee maamulkaasi maxamed cismaan xaaji iyo wasiirka kalluumaysiga ee horumarinta maxamed ibraahim nuur guddoomiye ku-xigeenka iyo madaxa shirkadda arab holdinga fahad nawaf aldowsari ayaa sheegay in heshiiska uu u sahlayo shirkaddu inay qabato howl badan iyadoo qabanaysa dalabyo iyo dhammaystirka qandaraasyada iyo heshiisyada sahminta shidaalka ee gobolka waxaana bayaan ka soo baxay shirkadda kuweytiyaanka sidoo kale lagu sheegay inay mashruucan ku baxayso lacag dhan shan boqoloo milyan oo dollar wuxuu sidoo kale aldowsari uu yidhi heshiiska ayay wada saxiixeen arbik iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaa ka mid ah saaminta shidaalka iyo gaaska iyadoo loo marayo shirkado waaweyn oo ku takhasusay arrimahan iyagoo xusay in shirkaddu ay u furan tahay wada shaqayn iyo iskaashi ay la yeelato shirkadaha kale kuweyt kuwa gobolka iyo kuwa caalamiga ah si loo fuliyo marxaladaha mashruuca inta lagu guda jiro wejiga xiga mar uu faahfaahinayay qayb ka mid a heshiiska ayuu sheegay fahad nawaaf inuu u damaanad qaadayo arabig holding awoodda dhismaha horumarinta lahaanshiyaha maamulidda iyo maarinta dekedda iyo wixii la xiriira arrintaasi oo kaalmaynaya iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyadoo aan cidna faragelin karin ama la xadidi karin shirkadda qaadatay dhismaha qandaraaskan ayaa sheegtay inay macquul tahay in muddo afar sanaha ay kusoo gebagabayso dhismaha dekedda baraawe iyo sidoo kale mashaariicda ku hoos duugan ee shidaal baarista ah waxaana uu soconaya heshiiskan muddo shan iyo labaatan sano oo xiriir ah iyadoo sidoo kale mashruucani ay qayb ka yihiin dhismaha xarumo loo damaashaa tago oo ay ka mid yihiin hoteello shirkadan kuweytiyaanka ka dhisayso deegaanada saaran badooyinta hindiya ee dhaca gobolka shabeellada hoose baarista shidaalka iyo dhismaha dekadda baraawe ayaan keliya ku ekaynin qorshaha ay wadato dowladda kuweyt waxaana maraya shirkaddu faahfaahin ka bixinaysay qodobada ay kula heshiisay maamulka koonfur galbeed sheegtay inay qayb ka tahay dhismaha warshado ka faa'iidaysiga xoolaha nool iyo sidoo kale dhinaca beeraha heshiiskan uu maamulka uu hogaamiyo cabdicasiis laftigareen la galay ee dowladda kuweyt ayaan la ogeyn inay wax ka og tahay kooxda hirdada soomaaliya ee uu hogaamiyo murtade gurgurte walow muddooyinkan dambe uusan wanaagsaneyn xiriirka ka dhexeeya maamulada baydhabo iyo muqdisho kooxda hirdada soomaaliya ayaa aagga uu hadda laftigareen u saxiiyey shirkaddan waxay horey ugu saxiixday shirkadda laga leeyahay waddanka turkiga oo haddaba ku howlan baarista shidaalka soomaaliya oo ay ka bilowday dekedda magaalada hobyo ee gobolka mudug heshiiskan dhex maraya shirkadda arabig holding iyo maamulka hirdada koonfur galbeed soomaaliya ayaa qayb ka noqonaya tobannaan heshiisyo oo saddexdii sanne ee lasoo dhaafay ay saxiixayeen maamulada hirdada ah ee dalka ka jira kuwaasoo dhammaantood lagu bixiyey khayraadka dihan ee uu leeyahay dalkeena inta badan dekedaha ugu muhiimsan waddanka waxaa gacanta ku haya shirkado shisheeye dekedda magaalada muqdisho ayaa waxaa loo gacangeliyey turkiga taasoo maamusha waxa ka soo dega iyo waxa laga dhoofiyaba sidoo kalena sanad kasta ka soo xaraysa lacago balaayin dollar ah dekedaha berberi iyo boosaaso ayaa iyagana waxaa gacanta ku haya shirkadda d b wold oo imaaraadka laga leeyahay iyadoo dekadda hobyo oo hadda dhismaheed u socdo loo gacangeliyey shirkad laga leeyahay dalka turkiga waxaana intaasi sii dheer dekedo kale oo imaaraadka uu si hoose u maamulo sida tan kismaayo iyo midda garacad oo uu hadda dadaal ugu jiro inuu gacanta ku dhigo marka laga soo tago dekedaha khayraadkii uu dalka lahaa ayaa sidoo kale loo gacangeliyey dowlado shisheeye sanadkii lasoo dhaafay ayaa xukuumadda ankara loo saxiixiyey inay qaadato boqolkiiba soddon khayraadka ku jira badda soomaaliya iyadoo sidoo kale shirkado laga leeyahay dalalka aasiya oo shiinuhu ugu horreeyo la siiyey shatiyo ay ku gurtaan noocyada kala duwan ee kalluunka ku jira xeebaheena ayna sii dheer tahay kuwa reer galbeedka ee muddada ka badan soddonka sanno sida sharci darrada ah ku boobaya khayraadka badda soomaaliya iyagoo ku marmarsiyoonaya inay ka hortegayaan waxay ugu yeereen burcadbadeedda أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تلوم نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأمر وألوان ذكرى وأقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا waa hagaag dhegaystayaal qeybaha hore ee faafareebka wararka ayaad degeysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka milagaa islaamiga ah aalaab wuxuu halkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa bartaalka taib ay ku leedahay aaladda telegramka barta waxay gelinkii dambe ee maanta faafisay muuqaal uu soo saaray kataib al ikhbaariya kaasi oo lagu soo bandhigayo weerar dhabagal ah oo lagu beegsaday maleeshiyaadka murtadiinta oo ka dhacay deegaanka farxaano ee dhacaduleedka degmada qoryooley ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa sarkaal ka tirsanaa maamulka somalilan oo lagu dilay hargeysa wararka ka imaanaya magaalada hargeysa ee xarunta u ah gobolka waqooyi galbeed soomaaliya ayaa sheegaya in gelinkii dambe ee maanta la khaarijiyey sarkaal sare oo ka tirsanaa booliiska shaadala dirarka ah ee maamulkaasi sarkaalkan oo darajadiisu ahayd gaashaanle ayaa magaciisa lagu sheegay cabdi cali nuur wuxuuna maamulka murtad ciro ugu magacownaa taliyaha saldhigga degmada maxamed mooge ee magaalada hargeysa war ka soo baxay taliska maleeshiyada booliiska maamul goboleedka ridada somalilan ayaa lagu xaqiijiyey dilka sarkaalkaasi waxayna sheegeen in uu dilkaasi ka dambeeyey askari ka howlgelayay saldhigga uu taliyaha ka ahaa sarkaalka la khaarijiyey ilawareedyo gudaha ah ayaa sheegay in dilka sarkaalkaasi loo adeegsaday toorey waxaana maleeshiyada booliisku ay sheegeen in ay gacanta ku dhigeen askariga falkaasi ka dambeeyey lana xisaabtami doonaan qoraalka ka soo baxay taliska maleeshiyaadka booliiska maamul goboleedka shaadala dirarka ah ee somalilan ayaa lagu muujiyey sida ay uga argagaxeen dilka uu askarigu u geystay sarkaalka haystay saldhigga maxamed mooge ee magaalada hargeysa maleeshiyaadka maamulka ridada ah ee hargeysa fadhigiisu yahay ayaa badanaa sidan oo kale isku beegsadaa waxayna maleeshiyadu si isku mid ah u khaarijiyaan saraakiil ciidan iyo askar intuba waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa hubkale iibsigii ugu xooganaa oo muqdisho ka socdaa iyo mucaaradka oo dignino culus diray siyaasiyiinta mucaaradka oo ay ka mid yihiin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka xukuumadda muqdisho ayaa mar kale eedeymo culus u jeediyey hoggaanka villa soomaaliya magaalada muqdisho waxay martigelinaysaa kulamo isbarbaryaac ah oo ay yeelanayaan taageerayaasha xisbiga xasan gurguurte iyo jilbo culusta mucaaradka ee doonaya in gurguurte uusan mar kale ku soo noqon xukunka diini maxamed diini oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa warbaahinta u sheegay in hub iibsasho xowli ah ay ka socoto magaalada muqdisho islamarkaana uu suurtagal yahay dagaal sokeeye oo ka dhex qarxa mucaaradka iyo xukuumadda muqdisho wuxuu carabaabay in madaxda xukuumadda muqdisho ay dhibaato ku hayaan dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada sida ganacsatada waxbarashada caafimaadka iyo gaadiidleyda wuxuu ka digay in haddii dhibaatooyinku sii socdaan ay xaaladdu meel xun gaari karto xildhibaan yuusuf gamaadiid oo ka tirsan baarlamaanka xukuumadda muqdisho ayaa isagana weerar afkaha ku qaaday hoggaanka villa soomaaliya oo uu ku sifeeyey kuwa fashilmay madaxweynuhu waa ku fashilmay hogaaminta dowladda wuxuu dalkii dhan ka dhigay meel uu isagu leeyahay waa in bulshada soomaaliyeed ay kooxdan iska qabato ayuu yidhi gamaadiid muuse suudi yalaxow oo isagana ka mid ah senatarada aqalka sare ayaa ka soo muuqday shir ay xubnaha xisbiga xasan sheekh ku yeesheen magaalada muqdisho isagoona siyaasiyiinta mucaaradka ku sifeeyey kuwo cadow ah oo aan mudnayn in lala hadlo arrimahan ayaa imaanaya xilli uu sii dhammaanayo muddaxileedka xasan sheekh maxamuud wuxuuna wajahayaa mucaaradad aada xooggan waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladdu waxay maanta daabacday warbixino kala duwan waxaana warbixinada ku daabacan ka mid ah madaxweynihii hore ee etoobiya oo eritreya ku eedeeyey in ay halis ku tahay xasiloonida gobolka dowladda eritereya ayaa markan waxay wajahaysaa eedeymo kaga imaanaya madaxweynihii hore ee etoobiya mowlato teshome kaasi oo maqaal uu qoray ku weeraray xukuumadda asmara ee uu madaxweynaha ka yahay asiyaas afwerki eritereya ayuu ku eedeeyey in ay hurinayso xiisadaha siyaasadeed ee ka taagan gobolka wuxuuna tusaale u soo qaatay xaaladaha etoobiya suudan koonfurta suudan iyo soomaaliya ninkan oo sii hadlayey ayaa sheegay in dowladda eritereya ay kasoo horjeedo heshiiskii lagu gaaray magaalada bretoria ee wadanka koonfur africa kaasi oo ay kala saxiideen abiy axmed iyo hogaanka t b l f kadib dagaalo laba sannadood oo xiriirah ka socday gobolkaasi eritereya ayaa ka qayb qaadatay dagaaladii labada sano ka socday wadanka etoobiya gaar ahaan gobolka tigrey ee waqooyiga wadankaasi kadib markii maleeshiyada t b l f ay gantaalo ku garaaceen gudaha eritereya maleeshiyada t b l f ayaana weeraradaasi u qaaday in eritereya ay xulafo la ahayd dowladda etoobiya mulato teshome waxa uu ku dooday in dowladda eritereya ay si rasmi ah uga soo horjeeday heshiiskii lagu gaaray bretoria maxaa yeelay buu yidhi sida uu hadalka u dhigay siyaas afwerki waxa uu dan ka leeyahay sii socoshada colaadda gobolka tigrey ee dalka etoobiya dhanka kale falanqeeyaasha ayaa waxay tilmaameen in eritereya ay kasoo horjeeday heshiiskaasi sababo ku aadan iyada oo doonaysay in si buuxda loo wiiqo oo loo jebiyo jabhadda xoreynta shacabka tigrey waxay sidoo kale aaminsanayd in dowladda uu hogaanka u hayo abiy axmed aysan awood u lahayn in si dhab ah ay hubka uga dhigto jabhaddaasi hubka dhigista ayaana ka mid ahaa qodobada ugu muhiimsan ee heshiiskii bretoria lagu gaaray waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday waxaase ka guud maraynaa dagaallo culus oo dhowr jeer lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada ayaa mar kale waxay maanta ka dhaceen duleedka degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka bashiir baraha bulshada ee soomaalidu ku wada xiriirto waxaa si aad ah looga hadalhayay qodobka ku saabsan tiro abwaano soomaaliyeed oo ka soo muuqday saaxada jihaadka ee soomaaliya baraha bulshada waxaa qabsaday oo si aad ah la iskula dhex qaadayaa muuqaalo fiidiyo ah oo ay baahisay mu-asasada alkataib kuwaas oo ay ka soo muuqdeen abwaano ka soo jeeda waqooyiga soomaaliya abwaanadan oo qudhowda baraha bulshada caan ka ahaan jiray ayaa la daawaday iyaga oo mucaskar ku tababaranaya islamarkaana xiran dareyska ciidamada bulshada soomaalida ayaa jawaab celino kala duwan ka bixisay soo muuqashada abwaanada iyaga oo ku sugan wilaayaadka islaamiga ah weliba tababartay diyaarna u ah in ay la dagaalamaan cadowga jinsiyadaha kala duwan leh abwaanada soo muuqday ee dadku sida aadka u hadalhayaan waxaa ka mid ahaa abwaan cabdiwaaxid gamaadiid abwaan nageeye abwaan hilaal iyo abwaan maxamuud dadka ayaa siyaabo kala duwan u fasirayay arrintan ansaarta jihaadka waxay u arkaan mid guul ah oo bogaadin mudan iyagoo aad ugu farxay taageerayaasha dawaaqiidana arrinkan aad bay uga naxeen iyaga oo sheegay in al-shabaab ay duursadeen haldoorka bulshada sida ay hadalka u dhigeen bal aan eegno qaar ka mid ah fikradaha dadweynaha ee arrinkan ku saabsan xamse xaaji waxa uu leeyahay guulaysta walaal adiga iyo saaxiibka abwaan qaaliya cabdiwaaxid gamaadiid iyo xarakada islaamigaba waxaad tihiin rag aan aqiin wax kale oo aan sheegi karo ma jiraan ayuu yidhi cabdulaahi faarax qof ay uga qoran tahay waxauu leeyahay awaanada muuqaalkoodu waa isbedelay balse nuur baa ka baxayaa waxaan dareemayaa in soomaalidu aysan qalbiga ka wada dhiman maadaama kuwii hormuudka u ahaa ay dhanka halganka u baxeen guulaysta walaalayaal ayuu yidhi cabdilaahi qof ay ugu qoran tahay nafiso gariire waxaay tidhi kuwan ma abwaanadii aan naqiinayba mise waa indhahayga kolley waa dad caqli u saaxiib ah halka ay wanaag u arkeen bay aadeen anigu wax kale ma odhan karo walaale ayay tiri muxidiin cali qof ay ugu qoran tahay waxuu leeyahay abwaan gamaadiid iyo nageeye ayaa al-shabaab ku biiray weligay isma dhihin balse waa ay dhacday hadda iyagoo miyir qaba bay aadeene yaanan ku mashquulin buu yidhi naruuro saalax qof ay ugu qoran tahay waxay leedahay alle ayaa ku mahadsan oo suugaanleydan soomaaliyeed soo haleeshiiyey jihaadka waxaan aad ula qiirooday tixdii ay tiriyeen abwaan nageeye iyo abwaan cabdiwaaxid gamaadiid kurayga burco qof ay ugu qorantahay waxauu leeyahay nimankan waxay ku xarakoonayaan waa calankii al-shabaab lagu yaqiinay wayna ka hoos baxeen calaamadii somalilan iyo midkii soomaaliya bal aynu eegno sida uu xaalku noqon doono ayuu yidhi xubintiina waa inaga intaa caawa bashir aad buu umahadsan yahy walaalkeen meher maxamed ayuu kaasi ahaa أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا qaybaha dhexe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarna dhegeystayaal markan iyo wilaayada islaamiga ee galgaduud xaflad lagu furayay macadka qurduba ayaa lagu qabtay deegaan hoostaga magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ee galgaduud xafladdan waxaa lagu qabtay deegaanka garbaweyn waxaana ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ee galgaduud nuqabo ganacsatada deegaanka waalidiin iyo marti sharaf kala duwan odayaasha deegaanka ayaa si weyn uga qayb qaatay in garbaweyn laga furo macadka qurduba oo looga bartay waxbarasho taya leh ugu horeyna munaasabada furitaanka macadka qurduba waxaa ka hadlay sheekh cabdulaahi abukhaalid waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud oo ku dhawaaqay furitaanka macadka qurduba ee deegaanka garbaweyn alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wbihi nastaciinu calaa umuuri اdiini wاdunya wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin bacd allaahi dhammaan kasoo qaybgalayaasha munaasabadan waa u mahad celinaynaa gaar ahaan deegaanka garbaweyn culimmada hadda yihiin oqalada iyo nuqabada hadda yihiin dhallinyarada iyo waxgaradka kale gebdhaha iyo ardada loo soo diyaariyey maanta gebdhi iyo wiilalba ma'adka qurduba faraciisa deegaankan loo soo diyaariyey dhammaan jazaakum allahu khayran sidaasoo kale maktabka tarbiyada oo runtii hooshaan abaabulkeediiyo diyaarinteeda wax badan ka soo maray jazaakum allahu khayran aan leenahay waxaa kale u mahad celinaynaa maktabka iclaamka ama dhallinyarada iclaamka ayagana runtii gaarsiiyo fariinaha iyo warka wanaagsan dadka muslimiinta gaarsiiyo iyo injaazaadkii waxqabadka wilaayaadka islaamiga iyo guud ahaan wadanka ku socdo jazaahum allahu khayran antaas kadib runtii maanta waxaan u joognaa furitaanka macadka qurduba faraciisa deegaanka garbaweyn runtii waxaa la soo maray diyaargarow iyo tamhiida la soo maray maanta waxaan u jeednaa makaankii wax laga barin lahaa ayaan dhex joognaa asagoo diyaarsan qalabkii ardada isticmaali lahayd ayagoo diyaarsan ardadii naftooda lasoo diyaariyey macallimiintii iyo raggii looga talagalay oo mudarisiinta ay diyaarsan yihiin oo maanta insha allahu tacaalaa inay u bilaabato ama daraasigooda ama waxbarashadooda si toos ay ugu bilaabato saaad ogtihiin macadka qurduba walaayada meelo badan ayagoo ku socdaa ka shaqaynaya waa macahad sharci ah oo inta badan funuunta iyo mawaadda kala gediisan sharaacda islaamka wax badan ka tanaawulo oo laga daraaseeyo culumta tajribiga ah oo dadka qaarna ay u yaqaanaan culumta maadiga ay u yaqaanaan oo markaas waxtar u ah ummadda inay ardada ay qaadan doonaan culumtaasi macadkaasi runtii oo loo bogay oo meelihii maaragtay ummadda muslimiinta ah xagga waxbarashada oo cilmiga ah iyo tarbiyada labadaba wada qaato ardo maaragtay maanta waxbarasho meelo badan ayaa ay ku jirtaa laakiin waxbarashada waa kala gedisan tahay waxbarasho islaami ah tarbiyadeedu wadato gabadha meeshaan ka soo baxdo ama wiilka meeshaan ka qalin jebiyo waa wiil culmo ah wax badan u bilaaban yihiin culumta diiniga ah midda kalena aan maaragtay wax badan ka fahamsan inuu ka soo baxo taasaa midda la doonaayo oo dadka muslimiinta laga rabo inay carruurtooda ay ku barbaariyaan inay geystaan ilmahooda loo baahan yahay in waxbarasho noocaas way dadka muslimiinta lagu doonaya waa waxbarashadii iyo madarasadii nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabada muhaajiriin iyo ansaar ka soo tarbiyeeyey wixii barayey ilaahay kitaabkiisa aayaadka allah subxaanahu wa tacaala iyo axaadiistii nabiga sala allahu alayhi wasalama intaasoo markaa wixii laga fahmay inay diintii ay ka mid tahay oo culimmadu wax ka qoreen tarbiyada markaa asalkeeda waa kaas kaasaana daba socnaa insha allahu ilahay waxaan ka rajaynaynaa in uu ku dhigo machadkan oo qeybtan ilmaha kulle diyaarsan da-dooda kulle noo muuqato in maaragtay waxbarashada xilligii la rabay ay maaragtay ay u muuqdaan in laga faa'iido oo laga faa'iido oo laga guulaysto oo laga najaxo insha allahu tacaala nabadgeliyo amni iyo degenaan ilaahay naga gaarsiiyo subxaana wa tacaala kolle majaalka maadaama uu yahay majaal waxbarasho wuxuu u baahan yahay dhowr tiira u baahan yahay haddii la helin asbaabtaas la helin waxbarashadaasi la rabay ma noqon karto ardadii oo diyaar ah oo fiyow caqligooda iyo tamaam ah mudariskii iyo macalimiintii wax dhigaysay ama mudarisiintii oo diyaar ah goobtii wax laga baranayo oo diyaar ah waalidiintii oo ilmahooda diyaar la ah oo maaragtay isku xirnaana ay jirto machadkii iyo waalidiinta waxaa la rabaa marka insha allahu tacaala dulqaad in loo yeesho waxbarashadaasi wakhtiga dheer qaadan doonto sanawaadka qaadan doonto in macalimiinta inta juhdigooda tabartooda iyo ay bixiyaan cilmiga ilaahay oqonta ilaahay siiyey ay bixiyaan ay gaarsiiyaan ilmahooda iyo wiilashoodii ardadooda waalidiintu waxaa laga rabaa inay la socdaan ilmahooda inay macalimiinta iyo ragga meesha jooga ay ixtiraamaan inay isku xirnaadaan isku warqabaan wixii khalal ay yimaadona la saxo maaragtay meel wada shaqaynayso inay noqoto meeshaas ayaa lagu guurgaari karaa sidaas oo kale odayaasha deegaankan waxa waaye mas-uuliyaddaa saaran mas-uuliyadoodana waxa ugu weyn waa mas-uuliyad diineed waaye nabigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatii waajibka ugu weyn waxa waaye oday walba jufadiisa ama dadka mas-uulka ka yahay meeqaa qof tawxiidka taqaan salaada iyo waxay la xiriiro yaa ka maqan yihiin in la isweydiiyo diiwaan ay ugu jiraan ayaa laga rabaa ninkii waxbarasho u socnin ama umi ah uminimada inuu ka saaro culmadu ku soo xiro dugsiyo ooda oo deegaamada dugsiya lagu furo waa maaragtay naqiib kasta iyo nabadoon kasta mas-uuliyaddaasa laga rabaa inuu sameeyo waxbarashada sideedaba hoosay ka soo bilaabataa qof markaa hoostaasi waxba ka fahansanayn macaahidan iyo jaamacadaha iyo adduunka waxbarashadeed waxbarasho adduunka jirto wax badan kuma ogaan karo insha allahu tacaala dhammaan marka waxaan leeyahay dadka calaaqada leleh maamulka deegaankan oo maaragtay joogo hadday yihiin dhammaan insha allahu tacaala in la dadaalo juhdi badan la bixiyo ayaan idinka rajaynaynaa insha allahu tacaalaa maanta oo taariikhda ay tahay labay toban bishii shacbaan kun afar boqol afartan iyo lix hijiriya machadka qurduba farciisa deegaanka garbooyin waa noo furan yahay waxaana maamulo ka ah machadkan oo mudiir ka ah sheekhanaa sheekh mahad ayaa mudiir ka ah isaga insha allahu tacaalaa noo nadaamin doono noo maamuli doono asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale waxaa goobta munaasabada ka hadlay macalin mahdi oo ah maamulaha cusub ee macadka isagoona la dardaarmay nabadoonnada iyo waalidiinta dhalay carruurta macadka looga fura deegaanka garbaweyn macadka hadda lagu dhawaaqay furitaankiisa kolley ayaantan qabanqaabadiisa iyo isku adintiisa ayaa lagu jiray ardaydii qur-aanka soo martay dugsiyaalka qur-aanka soo martay ayuu ahay qorshuhu kolley in loo furo macadka iyo waxbarashada iyo culumta sharciga inay bartaan iyo culumta kale ayagan iska maadiga ah oo bini aadanka u baahan yahay kolley dhowr bilood ayaa lagu jiray hawsha qabanqaabada iyo isku aadinta ardaydii soo xaadirtay ama hadda la diiwaan geliyey gabdho iyo welba hadda waxay kolley waa arday konton dhaaftay ayaa joogaan konton iyo dhowr ah oo wiilal iyo gabdho inta isugu jiraan xilliyadii lasoo dhaafay ama maalmihii lasoo dhaafay bilihii lasoo dhaafay waxaa lagu jiray tasiiska hoose iyo nidaamkii madaarista iyo macaahidda iyo lagu yaqaanay ardadu qaabkay ula qabsan lahaayeen in loo ta'hiiliyo oo loo diyaariyo haddana way u diyaarsan yihiin inay bilowdaan insha allahu tacaala culuumtoodii iyo muqararkii oo macadku iska lahay in loo bilaabo ayay hadda u diyaarsan yihiin insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in allah jala wacala aan ka rajaynaynaa inuu noo fududeeyo howlaheenaasi kulley waa safar dheer iyo laga rabo jiilkaani jiilkaani inay noqdaan jiilkii ummaddan horseedka u noqon lahay ardayda wiilal iyo gabdhaba hadda waxay u diyaarsan yihiin maraaxishii macadka oo mari lahay iyo waxbarashada inay ka qayb qaataan oo bilihii lasoo dhaafo loo diyaarinayo tacsiiskaas hoose waxaan dardaarmi lahay marka insha allahu tacaala si guud dadka muslimiinta ah oo deegaanka degan inay arrintaasi ay si fiican xil isaga saaraan waalidku ardayda xil iska saaro ardayda laftirkooda xil isa saaraan waxaa laga shaqaynaya waa horumarkooda mustaqbalkooda say dantooda adduunyo midooda aakhiraba say u hagaajin lahaayeen jiilka ayaga ka horreeyey waad waad dareensan tihiin jiil baaba-ay inay ku dhow yihiin wax muqaadaraadka cunay iyo wax aan lagu xisaabtami karin inay yihiin oo ayagu ilaalin iyo xanaaneyn maanta u baahan dadkaana waa dadka looga baahanaay ummadda inay ayagu horseed u noqdaan wax xanaaneeyaan waalidkooda iyo naftooda wax u taraan marka in la dadaalo oo dadka hore ardaydii horay u hallowday oo waxba aan laga faa'iidin in la dareensanaado meesha ay ku dambeeyeen dadku waxay dhahaan soomaalidu caano daatay dabadooda ayaa la qabtaa in badan oo dhallinyaradii ka mid a oo dhallinyaradan hadda joogta faci ka weynaay ah dhibaatada maanta haysa waad waad dareensan tihiin ilaa wax yaroo alla u naxariistay maahani marka in la juhdi la bixiyo insha allahu tacaala aan ka wada qayb qaadano waalidka iyo macalimiintu waa inay iska warqabaan isku xirnaadaan naqiib macalin salaad gabeere naqiibka beesha orwadeen oo ka tirsan beelweynta maxamuud hiraab ayaa bogaadiyey horumarka deegaanka waxaan maanta mahad ilaahay ah inaad ay laga furaayo macadkii qurdaba qayb ka mid ah magaalada garbaweyn insha allahu tacaala farac ka mida in laga furaayo alxamdu lilah ilaah ayaan ku mahadihaynaa wax ilaahay lagu mahadiya ayaa noo muuqda hadda ka hor insha allahu tacaala ilaahay nooma qadarin sidaan oo kale wanaaggan oo kale inaan gaarno insha allahu ilaahay baa hadda noo qadaray waana ku mahadihaynaa arda intaa la eg inay ku jirta beledkan loo moodi meyn oo qurdubo loo soo maaragta diyaarsho ilaahay yaa ku mahadsan oo noo sahlay qayb qaadatay hadday yihiin ilaahay macalimiinta hadday yihiin waalidka hadday yihiin deegaanka inkastoo maaragta juhdi ku bixidana ilaahay ha ka amaalmariyaan leenahay annaguna waa ku faraxsannahay insha allahu tacaala inay ardadu wax barato waxna ay baraan dadka ayaa loo soo diyaariyey insha allahu tacaala waana ka rajeeyeynaa ardadana waxaan leenahay waxaad tihiin masiirka ummaddan insha allahu tacaalaa inay diintooda maaragtay ku ilhaamido la rabo waana inka rajeehaynaa waalidiintana waxaan leenahay ilaahay barwaaqadan uuna siiyey iyo nacimkan ilaahayna siiyey iyo lagu shukriyo macalimiinta ha lala shaqeeyo insha allahu tacaalaa annaguna ka odayaala aan insha allahu tacaalaa waxaan diyaar u nahay inaan qaybtii nooga aadan maaragtay aan ka qaadanno shay ibtidaa'iyahoo bilaabahoo wanaagahoo ififaala ah aa noo muuqda insha allahu tacaalaa shay walibana ibtidaa'iya bilaab waa leeyahay nihaayana waa leeyahay waqti laga yool gaarana ma dheero kullu aatin qariib waayo ilaahay waxaan ka baryaynaa ardadaas maanta la soo diyaariyey in ilaahay kuwa diintooda qabsada alla ka dhigo ummadooda kuwi ku anfaca allaha ka dhigo waalidiintuna waxaan leenaha ku dadaaleen inta qayb ka qaadatana ilaahay ha ka amaalmariyo annaguna ka deegaan ahaan haddii ilaahay aqbalo waxay kaalintii nooga aad waan qaadan doonaa insha allahu tacaalaa in maaragtay hadda siddeed iyo toban kilomitir oo walaalahanyagooda galhareeri ay noo jiraan arday waa ka qalin jebiday kuwo waa isku soo dhow yihiin kuwa macalimiini kalihin sida sheekhu u sheegayay annaguna uma dheerin insha allahu tacaalaa waa aan ka dibdhacnay haddaan ka dibdhacnana dad baa maaragtay maanta intaan inay maaragtay suurto gasho isku kalifay insha allahu tacaalaa iyagana waxaan leenahay miisaankooda aakhiro allah u saaro sidoo kale qaar ka mid ah nabadoonnada iyo waalidiinta deegaanka ayaa ka mahad celiyey furitaanka macadka qurduba iyo dadaalada waxbarasho ee ka socda wilaayada islaamiga ee galguduud akhyaarta iyo culummada diyaariday oo u diyaariday xafladdan keyrka badan keyrka kasoo iftiima meeshaan galbaweyn inay macnaha maanta ka laga maxaadareeyo oo qurduba faraceeda galbaweyn iffiinka ka muuqda laga muujiyo ilaahay baa mahadda iskale akhyaartii ku horumaridana keyrallaha ka siiyo sida hadda la sheegay inaan xoogaa dabdhacnahay baa la sheegay laakiin insha allah waa ka daba tegaynaa maalmaha soo socda haddii ilahay idmo dadaalkaas badan oo la muujiyey in la sii wado keyrkeeda ilaahayna siiyo annaguna dad u munaasiba aan noqonno oo u laafuran oo u dadaal badan sida hooyooyinka sida aabbayaasha sida walaalaha dhallinyarada ah akhyaartoo dhan inaan intii naga horeyday ka daba nimaad sidaan ugu dadaali lahayn inay meeshaa ka soo baxdo dad ka qeyb qaadanaya wanaagga iyo faracan qurdubo oo meeshaan laga muujiyey inaan macnaha noqonno dadaalkeeduna naga muuqdo sidaasaa loo baahan yahay odayaashana waa la tilmaama waxaa la yidhi dhanka xoogaa waxqaybinta meelahaasay u bataanee waxaa la rabaa inay horkacaan dadka shafaalaha diiniga ah oo hadda loo ilaahay mar walbaba waa la haystay dadaalka hadda muuqanaya nin kastaba marka naga mid a inaan keyrkaas wadno hormuud u noqonno hoggaan u noqonno alla ugu dhowaano sidaasaa kolba noo keyr badan oo qaadanayna haddii ilaahay raalli ka noqdo wixii dadaaloo la baxshayna ilaahay dadaalkaas ha noo aqbalo ka damboon bixi doonana waa sidoo kale hadda waxaan leenahay meesha ififaalay keyr baa ka muuqdee iftiin baa maanta noo soo kacaye iftiinkaas aan aada uga dhalaalno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaasaan ku dardaarmaynaa annagoo ah waalidiintii ardada dhashay waxaa ku mahadsan walaayada iyo maamulka waxbarashada inaanu qaadanno kuna dadaalno ciyaalka sida uu wax ku baran lahay insha allahu tacaalaa marka sidaas iyo si kasii wanaag badan inaan u dadaalno ayaa nagala rabaa haddaanu nahay waalideynta ardada sidaasaan isku ognaha insha allahu tacaalaa hala dadaalo hala dadaalo waxbarashada qof kasta ayay adduunya aakhira anfacaysaa awalan allah subxaanahu watacaala ayaa u mahad celinaynaa inoo suurogeliya inaan iskugu imaano makaankan sharafta badan kaa oo ka furmayo farac ka mida furuucda machadka khorduba gaar ahaan magaalada garbaweyn waan dareemina galabta intaan oo arday oo wiilal iyo gabdhaba leh ay u diyaarsan yihiin in ay ka faa'iidaystaan faracaas laga furayo deegaanka garbaweyn allah subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa in owlaadeenna uu ka yeelo kuwii ka faa'iidaysta cilmiga ay ka baranayaan machadka isla markaana ay ummadda ku anfacaan waxaan dardaarmaynaa haddii aanu nahay waalidiinta oon anoo ku hadlaya afka waalidiinta waxaan la dardaarmayaa dhammaan waalidiinta waxaan leeyahay dadaalkan aad muujiseen miro dhalkiisa inaad gaartaan ku dadaaliyo oo cajsi ina gelin أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تبلغ نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا
guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo baranaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسليما